waa idin mahad celinaya idaacadda dolger intaas kadib alaab sana ururin waxaan ka ururinay gobolka sarkaar xaruntiisa qardho magaalada qardho shacabka qardho baa laga ururiyey waxa soo ururinayo mas-uul ka noqdeen waxay ahaayeen haweenka ururada haweenka iyo dhalinyarada oo isu qabshiyey laamintii ay soo ururiyeen taakuradaasna waxay ka koobneyd macaawinada ahi bariis bur saliid sankor timir caano kabo dhar nooc walba leh xataa shirikaamada faaruq abiyaa ay ku dhansaneen waa qaadna halkee gaarsiiseen alaabta waxaanu gaarsiinay alaabtaas waxaanu ka bilownay adigu soonaha qardhoo tuulooyinkeeda oo xaggan jidad iyo dhinacaas ah tuulooyinka xaggaa baanu ka bilownay waxaanu gaarsiinay xumbays iyo soonaheeda dadka soo baadiguuray ilaa jidad marayay baanu gaarsiinay dabadeedna waxaan usoo amabaxnay dhinaca bari oo ah jidad xaggeeda ka dhex xumbays dhinaca bari ka xigta oo meel la dhaho xamxam baanu gaarsiinay oo ay degan yihiin dad soo baadiguuray oo ah muxuu ahaa reer sanaag iyo reer saraar iyo reer sool baan halkaa ugu tagnay oo ilaa konton qoys a meel ay degan yihiin oo joogaan oo aanu safar dheer ugallay soddon kilomitr qaatay marka xumbays la joogo aan xagga bari ka aaday soonaha xumbaysna waxaan ugu tagnay dad badan oo gobolada soomaaliyeed isugu jira oo dhinac walba leh oo iyagana baadiguur ahaa oo ceelka soonahiisa yimi aanu iyaga taa kula gaarsiinay aad fara badan oo nooc walba leh waxaanu siinay oo kaleeto ceelka jadad waxaanu siinay furfo shidaalah waanu gadnay ceelka megaag oo marka oo ka shaqeynaya dadka baadiguure marayaan waxaanu siinay furfo shidaala baanu ugadnay ceelkan layidhaaho megaag iyo xumbays iyo jadad ha saddexaasaan ugadnay xumbays iyo jadad iyo megaag mid walba furfo shidaala
ururadii haweenka ee degmada qardhiyo gobol karkaar ayaa tihiin alaabtan iyo qalabkan aad sheegteen raashinka iyo macuunta isugu jira ma ganacsatada ayaad ka aruuriseen mise dadka shacabka ah
alaabta iyo alaab khayrka isku jira waxaanu ka ururay wuxuu ka koobnaa kun iyo hal boqol iyo konton dolar oo dollar ah iyo shan iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah iyo mucaawino aada u fara badan ilaa gaaraysa aada u fara badan oo laba gaari aanu ahayn markii kaleya aanu tagnay waxaanu kasoo ururinay shacabka reer qardood baanu kasoo ururinay oo weliba haween si badan xaafadaha iyo laama isu qabsha yaa gacan idinka siiyey
gacan waxaa naga siiyey maamulka iyaga reer gobol iyo reer degmo maamulka degmada iyo kan gobolka saxaafada iyaga saxaafadaha iyaga waa hagaag maamulka degmada iyo kan gobolka karkaar iyagu gacan ma ka hesheen
iyaga dhiirigelin baan ka helnaa maan shaqeeya dhiirigelin ana barba taagnahay hagaag ma jiraan ganacsato ama culumo ama maamulka dawladda dad aad u tagteen oo ad arrintan u gudbiseen
maya ganacsato waaweyn iyo ganacsatada yararka aan adag suuqaad ka gurura maa ka ururi maha maya dad waaweyn ganacsato waaweyn uma gudbin meelaha aad tagteen baahida aad kusoo aragteen maxaad is leedahay baahida aan soo aragnay waxay ahayd baahi walaalaheena soomaaliyeed halkaa u guuray ay u baahnaayeen ba hadday biyo noqoto iyo haddii waxaan ugeyn ay dhar noqoto kaba noqoto raashin noqoto baahidii ay ku farxeen u baahnaayeen bay ahayd waxaa jira gurmud fara badan oo deegaanada puntland ka socda oo maamulka dawladda iyo culummadaba ay wadaan dadkaas maxaa gaaray marka laga reebo inta yar tahayd adinka qaadeen annagu waxaanu la kulana markaanu horta tegayna qaadayna waxaanu raacaan taa ilaaway saddex badood biyo ah baaso weyn baa furkeeda biyihii ay shilkoodan bixinaysa baaso weyn ay wadana imirsaafna la socotay qoladaa waa israacnay saddex badood baan raacay minka hore oo soonaa naga kasii go-ay biyahaas daafurkoodii kuwaad annagaa la jaan qaadno la bilownay annagayna raaceen halkee maraysaa deegaanada aad tagteen xaaladeeda abaarta iyo dadka noloshooda waa sidee dadka noloshooda adigu way sheeganayaan xoogaa qandaqanda iyo hardib hardib laakiin cudur weyn ma sheegan laakiin xooluhu ma sii soconayaan haddana waxaa ku dhacay xooli baaba jadeeca ku dhacday xagga xanaanada xoola aad bay ugu baahnaayeen haye xooluhuna waa liita xooluhu waa ma fiicneen haddeen hadda kadib waa sii fiicn waa sii xumanayeen weliba xoolaha deegaanka way fiicneen xoolaha soo baadi guuray dalkabiyo baa hayay
waa gartay laakiin dadka dadka soo baadi guuray boqol kiiba boqol buu fiicnaa macnaha waana ku qanacsanaayeen dadka kheyraadka iyo waxay kala kulmeen soo dhaweyn fara badan bay la kulmeen dhaqaaleyn fara badan bay ka heleen marka maamulka iyo adigu ilaa madaxweynaha xataa qayb aragtibana rugna waxayna dheheen wuunoo yimi shidaal buu na siiyey waxbaa marka soo gaaray kan xagga xiraal xirore lagu soo gaaray qoladaas aan u tagnay oo reer ceelaf weyntii ahaa reerfaraas
waa hagaag mucaawinada hadda aad sheegteen inaad ka aruuriseen dadka shacabka ah ee magaalada qardho ee aad gaarsiiseen dadka deegaanada degmadaasi hoos yimaada ma isleedahay waad sii wadaysaan oo mise intaasa idinkaga eg tahay
maya insha allahu haddii waktigu sii jiro waktigu sii socdo ilaahay usana kala furan hade waa baahi jirtoo taagan baahida jirtaan kama seexan kadho awalba dadkaas shacabka qardhood ah waxay ka danqadeen ka danqadeen walaalahooda soomaaliyada ee shababaadi guuraysiiba iyagoo kuwa deegaanku baahi qabaan ayaa kuwa deegaanku waxay lahaayeen naga qaada anaga halkunigayaga waxaa naftaada ka qaado nafta walaalkaasi
waa gar naftaada u qaado naftaada ka qaado naftaada sii marka waxay dhaheen inta baahidaasi jirto annagu waxaanu nafteeda ganaaxeena inaanu haddaan saddex xilli cuni jirray hal mar cunno shay iyo qayb kuwa tiim kale hal mar u cunaan tiim kale hal mar u cunaan ama laba jeer aanu wax cunno hal mar aanu iyaga siino
waa hagaag guddigiina haweenka ma samayseen sanduuq wax loogu aruurinayo dadkaas oo si joogto ah inta aan abaarahan ilaahay ka saarayo wax loogu siinayo
haa dhalinyarada iyo haweenka waxay sameeyaan sanduuq gaara oo tabarucaada oo ay istalayeen dadkaas
haye ma isleedahay sanduuqaasi wax badan buu u qaban karaa wax badan buu qaban karaa haddii ilaahay maadka waktigu adduunkiisa inkasta de waktigu waa adag yahay oo dadka wax bixinaya iyo dadka la siinayo dadka wax bixinaya waa isxilqaan iyo mutadawacnimo iyo cabsi ayagu ilaahay ka cabsanayaanba dadkooda ay dib damqanayaaneen dadku waxaad moodaa in xoogaa baa la filanama marka ha insha allah waa iska sii soconaysaa waa ballan qaaday waxay haddii baahida sii socoto ee dadka xanuunkiisa mar walba baan dhahay ee naga caajisanin anna waxaan u sheegnay dadka shacabkayaga inayna ka caajisan inta baahida sidaan mar walba hortaagana ma la hadasheen hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobol karkaar iyo cid kale oo adinka arrintas arrintaas idinka kaalmaysa maya marka weli lama hadlin waayo markii bini aadamku isagoo si kaco buu sii gudbaayo hayadahayo sii gudbaa laakin marka hore waxaa la weydiistaa marka dabada shacabkaaga kadib kor u kaca waa hagaag ugu dambeyn maxaad soo jeedin lahayd markaad aragtay baahida ka jirta dadka soo hayaamay markaad aragto tabarucaad dayab tahay aruurinayaan shacabka qarno markaad aragto xaaladdaa sida ay tahay bal maxaad soo jeedin lahayd xaaladaas markaan soo jeediyo horta baahidii hore ee xumbays iyo xamxa markaan kaaga baxo waxaa jiray dad sii fog oo ceel la helay meel la dhaho soona qotana baa jiray oo aan gaarigii iyo hadda weli ku maqan yihiin gaari raashin u qaaday iyo alaab u qaaday baa jiray oo aaday ama halkaa baahi badan adigu qoysas kooban oo baahida naloo sheegay oo aaday marka gaarigaasi waa la jiraa hadda taa weli ilaa qoton baahida ka jidhaah ilaa caleemalay ilaa dabra ilaa halkaas soona aan la tegin baa jirta oo baahidu ay ku badan tahay ilaa tamaysan tagna xataa anagu wax tabaracaadoo la geeyay ma jirin annaga naga horreey waxaa markaas hay-adaha ugu baaqaya shacabka soomaaliyeed iyo kuwa reer puntland ba ugu baaqaya in la eego dadka seebaadi guura ee meelaha daadsan iyo kuwa deegaanka hadda iyagoo soo daadanaya oo lamidka aba in dhammaan loo kaco hay-adaha dawliga shacabka maamulada kulli dadweynaha ganacsatada dhammaan waxaan ugu baaqaya qof walba oo soomaaliyed inuu ka dib qabo maanta dhibka jidahleed sida